dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wadaa qoqoban
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacaana oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqalka raadiyaha cadaado idiin soo gaarayba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wadhisida habeen kastoodaanka aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa hadnimo axada isna soo gelayso taaradana ku aastaysan tahay afarta bisha sideedaad sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaba caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doonaa dibdhac ayaa ku yimid shirka dibjudinta beelaha deegaanada galmudug sababta dib lagu dhigay ayaan xog idinka helnaa barnaamijkan ayaan goorgooda kugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawa ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona allaab naxariistay meydka gudoomiye gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadaah muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso ayaa maanta la keenay magaalada caasimadaah muqdisho aas qaran ayaa lagu sii muqdisho waxaan ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya qodobadii halkaas laga jeeshay ayaan qaar ka mida barnaamijka in kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhegaysan doonteen saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona wasiire ka tirsan maamulka puntland ayaa ka badbaaday qarax la galshay wadada halbowlo ah magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland waxaad idiin soo gudbi doona saaxiib yaal wararka ugu dambeeya magaalada boosaaso daacista soomaaliya waxay war ka soo saartay qaraxii maanta ka dhacay boosaaso waxaan idiin soo gudbi doona saaxiib yaal war ay soo saareen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta gaaray wafdi ka socda beesha caalamka qaar ka mid ah musharaxiinta jubbaland qaldaan ayay muujinayaan wararka ugu dambeeya ee magaalada kismaayo ayaan barnaamijkan caawad kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijkan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona saraakiisha ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxay shaaciyeen inay soo qabteen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen inay qabteen dageerna al-shabaab ay ka taliya in ka badan toban sano wax sika liidhaao been oo ayaga ay samaysteen ka aruurinaayo yaan dadweynaha ka burinayni marka waana intelligensigoodaana aad u dheer ma garatay dhowaan deegaanaha hoosta magaalada mataban ee gobolka hiiraan waxaa ka dhaca dagaal bilaad dhiig badan ay ku daateen haddaba dagaalkaas xogku ku dambeeyey
dagaal dad wax magarataa sawiran u ahay qalad badan iyo qaardarro badana dhacday gaartay go-aankii u ahaa walqolo walba balkan dadkan maaragtay reermiyiga hooslayn ahaan waxba garanaynin waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhageysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaacisay dowladaha ugu badan ee ka hesho taageerada siiya taageerada dhaqaale ee lagu kabo meesaariya dowladowladda hadal ajeestay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijkan ku dhagaysan doonteen xubinta aadka xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan aan wax ku dhagaysan doonteen heestan wixii dabka kubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay ka digtoonow dambulanqay noqote wixii dabka gubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay ka digtoonow dambulanqay noqote dulmi doono dulmi diina aan aragne
qodobadaas waxaan ugu soo korintaa barnaamijkan ugu jirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo sarakaana ka tabi doonaa anigoo xasana saaxiibkaiyo cumar axmed ibraahim saaxiifa ee barnaamijka ii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco asaraha lagu farxaa waayahay saaxiibyaal kusoo dhawda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada muqdisho gaar ahaan qabuuro ku yaala dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee generaalka ahi ayaa maanta wax aasaran lagu sameeyey allaah naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso oo ku geeriyooda dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxii dhagwaxan ka dhacay xarunta fiisha ku waarno ee lagu aramiyay maamulka gobolka banaadir aaska marxuumka injineeriso waxaa ka qaybgalay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar ka mid ah madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah sida madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelxeef madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti garen madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali gudlaawo cali iyo sidoo kale dadweyne aada fara badan midka marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan injineerisoy waxaa diyaarad qaas ah looga soo qaaday magaalada dooxe ee caasimada wadanka qatar halkaas oo markii hore loo geeyey xaalad caafimaad kadib markii dhaawac cusub ka soo gaaray qaraxii afar labaatanki bishii hore lasoo dhaafay ee ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir dad ka qayb galayay aaska gudoomiyaha allah u naxariistee oo qeyb ka ahaa ra-iisul ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya maxdi maxamed gurida qatar ayaa alle uga beriyey in jannada firdowsa allahu ka waraabiyo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا نوكو هذا يا magaca xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya iyo guddidii qabanqaabada ee aaska qaran ra-iisul wasaaruhu u magacaabay waxaan marka ugu horeysaa tacsi u diraya allaha u naxariisto ee, walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan ee, injineer yariisow oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dhammaan shacweynaha soomaaliyeed ee, qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo allah ha u naxariisto ilaahay su-aasha ha u fududeeyo ee, cab- cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaksi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintiia ay ka nabad galeen ee, shaksi een, karaamo leh uu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku- gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimkaa lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsana geeyo Een, cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu wakhti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar wuu u guntaday naftiisuu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa ee waxaynu leenahay ee walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah mas-uuliyiinta ah dowlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa ee suurtogelinnaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad nabad islaaxda ee magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof waloo soomaaliyeedba ku noolaan karayo ee niyadda iyo nabdigaba siin karaayo ee waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex cisho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra- ra'iisul wasaaraha een, asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladdaas hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo keliya in aynu u dacayno waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu waxaan u tacsiyeynaynaa ugu horrayntii ehelkii iyo qaraabadii xaaskii iyo carruurtii waalidkii ee, waxaan kaloo u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed geerida naxdinta leh oo ay ugu horreeyaan madaxda qaranka mas-uuliyiinta qaranka iyo dalkii iyo dadkii uu ku geeriyooda dhammaan waan u tacsiyen waan uga tacsiyeynaynaa isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu ee, jannaatilfirdowsi geeyo jannaatilfirdowsi inuu geeyo inuu ilaahay u naxariisto kitaabkiisa inuu midabta ka siiyo runtii dee cadow baa waddankan ee, iyo dadkan ee, maarata aan naxariisanaynin oon madax iyo mas-uul iyo qof ee, xushmad le midna aan ilaalinaynin baa yaa yaa gacanta loo galay marka ilaahay subxaana wa tacaala kuwaa gacantooda ha naga saaro ilaahay amnigeenna ha noo sugo marxuumkaa dhintay oo maanta runtii dee dhimashadiisa aan qof ee, soomaaliyeed oo ee, aan ka xumaanin ama aan ka nexin oo uusan jirin ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto ehelada iyo qaraabada dhammaanteena shacabka ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan kuwa muqdisho waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allaha naga siiyo gudoomiyaheennii hore go- gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar ismaan ummadda soomaaliyeed dhan oo ka wada dhintay waxaan rabaa in lagu sabro qadarta alle waxa alla ka qoray ayaa meeshaas ka dhacay ilaahay intoo doonana wuu oobsaday intoo doonana way dhaawacmeen ilaahay intoo doonana wuu badbaadiyey marka wax walbaba amuuro alla waaye dhimashadu waa xaq qof walboo naf ku jirtaa dhimanayo marka waxaan leeyahay in ilaahay keliya wax dili karo ayaa meeshaasiiti ka cad qof bini aadan wax dili kara ma lahan dhammaanteenana sabri iimaan allahana siiyo iimaan saadaqna allahana siiyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ku cibaado qaata ku sabra qadarta alleh dhammaanteenana sabri iimaan jamiil allahana siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si xasmigaa geenay ee walaalkeen cabdiraxmaan yariisow oo maalmo ka hor ku geeriyooday wadda waddanka qatar ee magaalada dooxa waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay aaskiisa ilaa maalinta uu dhaawacmay garabna siinaysay oo- oo oo nala taagneed intaa kadib mar labaad waxaan ilaahay ugu tuugayaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo nuuxuu ahaa wanaagsan buu ahaa shahiid buu ahaa gacan waxaad sheegtay xaq daran Ee, ilaahay jannada ha geeyo howlihii oo waday ee, ee, ahaa ee, shaqadii ee, ee, gobolka way socotaa wayna sii soconaysaa Ee, wax walba oo yimaadana ee, shaqada ee qaranka loo hayo waa wadeynaa laakiin waxaan waxaan qiraynaa inuu nin weyn oo magac iyo maamuusa ku leh ummadda soomaaliyeed aa maanta geenay aqalkiisii rasmiga ahaa laakiin waxaan ku qancnay maadaama aan nahay dad islaan ah anigu nahay qof walba waktigeeda inas dhaafaynin inay maanta aheeday maalintii walaalkeen oo waktigiisii ku ekaa insha allah waxaan u rajaynayaa camal fiican inuu ilaahay jannada ka waraabiyo ee qaraabadii dhammaan u- ummadda soomaaliyeedna waan ugu tacsiinayaa gaar ahaan qoyskii iyo eheladiisii iyo hooyadiis iyo ilmihiisii ayaan si gaara jeclahay inaan ugu tacsiyeeyo oo ay ku sabraan qadarteeda
kuwaasi waxaa ahaayeen dadka qayb galay allah u naxariistay meydkii gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf oo maanta aasqaran lagu sameeyey xeerada tababarada ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraalka haye ee magaalada caasimada ee muqdisho
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyo qubayo ka tegay ee qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayo ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha aakhiriyo qisaasaha aakhiriyo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kuna wanaagsan ayayna leenahay saaxiibyaal barnaamijka waxbarashada walaasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa deegaanka la yidhaahaa yaaqbar weyne ee gobolka baa'e kusoo bandhigeen laba rag oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo sheegay inay kusoo dhibeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya goobta raggaas lagu soo bandhigay waxaa ku sugnaa maamulka degmada gidinsoor saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda kuwa maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana rag lasoo bandhigay ay gaadhayeen ilaa labo ayna wataan laba qori ah ka fadhisamana saraakiisha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo warbahinta la hadlay waxaay sheegeen raggaasi ay isku soo dhiibeen ciidamada islamarkaasna ay ka tirsanaan dagaalamaasha al-shabaab kana howlgelaya deegaanka buulo fuulaay kuwaasoo lagu kala magacaabo maxamed xasan cusmaan iyo xuseen marshaale maxamed taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo goor qadka telefoonka igu waramay ayaa wuxuu ii sharaxay qaabka raggan isku soo dhibeen iyo sidoo kale howlgalla ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya Waxaan samaynay deegaanadan oo baydhabo area ah oo tuulooyinka ah oo ay nimankii maaragtay wax sika la yidhaaho beeno ayagay samaysteen ka aruurinaayo yaan dadweynaha ka burinayni marka waana intelligensigoodaana aad u dheer ma garatay waa gartay taliya meelaha halbuf a ka samayseen ee, waa meel ma
annaga meelahan ka samaynay saydheelow iyo bulijadiid meel la yidhaha caashigaabo tuulooyin badan waaye gofgaduud area eh, ilaa awdiinle area dhulkaasaan ka samaynay hareerijiinka sarmaan dheer meel la yidhaha Ee, waa gartay inta howlgalkan aad samaynayseen ee, wax aad la kulanteen ma jiraan qof ilaahay abuuray aad arkaysid lama arko Ee, waa gartay ee, meesha kursiga al-shabaab ay ku sugan yihiin oo howlgalkan aad ka samayseen ee, waa meel ma
waa deegaanka baydhabo waaye deegaanka baydhabo iyo bardaale iyo udhexe udhexaysaa beel laba iyo berdaale udhexaysa
haba yaraatee wax jadgooyina la kulanteen oo al-shabaab aa kala kulanteen ma jirtaa innaba ha yaraatee waxaan la kulanay male dal badan baan marnay innaba ha yaraatee waxaan la kulanay lama arko marka ayaguna sidooda waxawaaye qof iyo laba iyo saddex bay meel ku joogaan ummadaasay dhacayaan marka bidaantaada markii la arko dhar sibil ay wataana dadka isku dhex milayaan dadkiina kan waayo kuma dhe- kuma dhigi karaan waa gartee ciladay jirtaa taasee ma garatay Eh, waa gartay marka guursa howlgal aad samayseen miya mise waxaa jira howlgallo kale oo samayseen oo aad ka samayseen eh, deegaanada hadda aad la wareegteen
ma- ma- deegaanadii hore oo sideedana waxa waaye macnaha eh, meelaha banaanka oo duurarka oo dhan bay wareegayaan oo joogaan ma garat waa gartee
marka haddaad meesha tagto ka burisidna hadhow markaad tagto waa joogaan waa kuwaan ma fahamtaad Eh, taliya shabeellaha hoose howlgal baa ka samayseen eh, deegaana aa- aad ka samayseen howlgalkana oo al-shabaab ka saarteen dib ayay ula wareegeen marka maxay macnaha kuu fadhiisaa in howlgal samaysaan eh, deegaanada qabsateen ka baxdaan deegaanadii shabeellada hoose oo nimanka laga saaray dib loo- loolama wareegin ciidamadii dawladda iyo dawladda weli gacanta ku haysa inay sii jabaan ma ogi meel dambe ay qabsan doonaan ma jirto ma garat Eh, deegaanka awdhigle oo gobolka shabeellaha hoose ka dhisan eh, hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haya maamulaya awdheegle ma ahayn markii horeba dhulka la qabtay Eh, meelo inuu ciidan taga dhalinyaro tagaan oo sahan iyo wax tagaan oo qaabkaas ma ogi awdheegle markii horeba lagama qaban Eh, meelaha al sheegeen howlgalka aan ka samayseen awdhigle ka mid maahayn
awdheegle ciidan baa tegay laakiin ku talagalka horeba ma ahayn in hadda la dego Eh, dhulkii mataqaanaa loogu talagalay in la degay oo ciidamadu qabteen oo sida tooskaa loo degay weli gacantaa lagu haya waana la degay in lagamana noqonayo Eh, meelaha aad qabsateen ama deegaanada aad qabateen eh, wax ciidamo oo gaar ah oo u diyaariseen eh, ma jirtaa ha waa jiraan ciidamadii qabtay aaba deganba Eh, waa gar hadda oo ku sugan yihiin ha Eh, ciidamada howlgalka sameeyey oo adigu hogaaminayso bolis miya military miya maxay yihiin ciidamada ayada waxa waaye military waaye iyo ayada oo maaragtay cid kale hadda aan kaalmaynaynin deegaanada beriga iyo buundada ay jabiyeen ood aragteen iyo ceel saliini iyo dhulkaas oo dhan waa janaala afkeeda dhulkaas oo dhan waxa qabtay waa ciidamada dawladda Eh, waa xooga dalka gartay soomaaliyeed waaye Mm, waa gartay Eh, ciidamadan howlgalka sameynaya yaa wehelinaya oo caawinayay cid weeliso hataa raacaysa male Eh, waa gartay intaasan howlgal waa samayseen wax khasaarana ma jiraan
khasaare waa jiraan de meelo lagu dagaalamo dhibasho waa iska imaan kartaa laakiin khasaare kale ama gaadiid iyo waxyaabo ay helayaan ma jirto Eh, waa gartay Eh, khasaare ayaa jira ii sheegtay marka yaa khasaaraha yuu gaaray dhibasho waa dhalan kartaa meel haddii xabad ka dhacdo oo Waa- ciidan ku dagaalamo qofaa dhiman kara labaa dhiman kara waxaasoo kale khasaare maaha waa dhankiin waa caadi Mhm, dhankiina waxaan soo gaaray ma jira haba yaraatee marka
waa annaga wax la soo gaaray ma jiraan Eh, dhanka kale maxaa warar ka haysaan
ayagoo warar waa laga helayaa oo dhimashaa gelaysa nimankaas dhimashaa gaaraysa mararka qaar diyaaradaha duqeeyo Eh, waxyeeladooda waa badan taha de habeen hore meel baa la duqeeyaan maqlaayay Mhm.
oo mahad hebel ninkii la yidhaaho shabaabka ah ku dhaawacmay dad badanna ku dhintay sheekooyinkaas waa la wadaa Eh, waa gartay Eh, deegaanada badan qabsateen oo al-shabaab aa kala wareegteen Eh, dadka deegaankaasi ma la kulanteen oo ma kala hadasheen Eh, howlgalkan aad samaynaysaan
ha ha ha ha ha waa lala hadlay dadka waa lala kulmay kuwa guriga loo dhisaaba jira xitaa dadka asigaa dad ay nimankaan aada u dhibaateeyeen weye dad mashaakil badan soo maray weye Eh, maantana waxay u baahan yihiin waxqabad unbay u baahan yihiin wax kaloo ayagu hadda ay u baahan yihiin oo aad lala wadaagayo male inay ciidamadaas mataqaanaa gacan siiyaan oo la shaqeeyaan informationka siiyaan ayaguna noloshii nolol ka duwan bay helayaan Eh, waa gartay Eh, taliya waxaan la soconnaa in maga- magaalada baydhabo ee gobolka baay in ka yar ee toban kilomitir eh, deegaano u jira al-shabaab ay ka taliyaan been weeye warkaasiga meel toban kilomitr baydaba u jirto oo al-shabaab ka taliya ma jiro waa aniga kuu sheegaayo ilaa afartan kilomitr waayo dhulka aan wareegayo aniga daraad eh, aan howlgalka ku sameeyey ilaa iyo shale waxa waaye afartan kilomitr bay jirtaa ma fahamtay warkay waa gartay
marka wax toban la yidhaaha warkeeda ma jiraan Eh, al-shabaab xubno ka tirsan ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamadeena maxay ahayd dadkan soo dhiibay waa laba askari oo shabaab ahaa waxayna iska dhiibeen magaalada diisoor Eh, ninkii taliyaha ciidanka shabaabka oo lugta ahaa garawalkiisiyaa ku jiro macalin janow la yidhaha wiilkiisi garawalkiisiyaa ku jiro baahi bay isu soo dhiibeen baahi baan u nimid bay dheh Eh, qorsho kale ma idiin sheegeen isku soo dhibeen markii laga tago baahida haysa
maya qorse kale isbiinistaasaan inay sheegeen mala waa gartay howlgal baad samayseen cid aad kusoo qabateen ma jirto oo al-shabaab ka tirsan haa dadaan ku soo qabanay waa jiraan oo lagu shakiyey shaki sii noocaas loo qabtay marka weli gacantaan ku hayna cadaymo ayaa la raadinayaa inay shabaab ku ahaayeen baaris bay ku jiraan Ee, baaritaan ma geysan marka wax maxkamada ma geysan oo baaritaan ku samaysa dadkaan soo qabateen maxkamadda wax ka baaraysa ee waxaa waaye ciidanka booliiska baaraya waa gartay wax baaritaan ma samaysan ku ba- ah, hadda kadib ma ku samaysaan marka
kolley waan rajaynaynaa inay qaar shabaab noqdaan waa gartay dadkaan isi soo dhiibay oo maanta isi soo dhiibay oo shabaabka ha kaa geyseen oo ku haysaan madiinsora lagu hayaa diinsora joogaan Ee, dadkaan dhaqaaclima u samaysaan mise xabsi ku haydan oo waa dad adinkadii xiran dabaalcalin baa loo sameeyaa ninka idin soo dhiiba Ee, waa gartay baydhabo ma geysaan mise dowladda federaalka soomaaliya uga cangelisaan oo muqdisho ayaa u dhoofisaan
baydhabaa la geeyaa baydhabaa dhaqan lagu geliyaa waa gartan marka dadka al-shabaab ka soo xaranaya oo soo gelaya gacanta ciidamada xoogga dalka ee, wax ah, nolola u haystaan ma jiraan nolol fiican baa la siiyaa ninkiisa soo dhiiba Ee, waa gartan maxaa siisaan marka dadka soo dhiiba
raashin bay leeyihiin cuntay leeyihiin wax walbay leeyihin jiif bay leeyihin inta bilaadan ku noolaa bay leeyihiin ka bacdina marku dhamaysto ugu yaraan lix bilood hal kun iyo shan boqol oo doolar oo lacagaa la siiyaa suuqaaga garaa la yidhaha ku shaqayso Ee, waa gartay ee, waxaa sharaxaad iyo sida ee, ammaanka guud ee magaalada baydhabo iyo safka deegaanada ku dhow dhow
waa la socotaa adiga laftaada baydhabaa wax ka dhacay maadan maqal Ee, deegaanada ku dhow dhow ee, ma jiraan wax howlgal aad ka samaysaan marka laga rabo howlgalkan hadda aad ka samaysaan ee, deegaanka shabeellaha hoose iyo qaybo ka mid gobolka baay
waa la sameeyaa habeeni maalin waa jiraan Ee, la- noocyo kasta waa kala noqdeen taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mahad ayuu kaasahaa oo ii sharaxayay qaabka ay isku soo dhibeen raggan la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab isku soo dhibay ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed iyo sidoo kale halgolla ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa waxaan markaan aadayaa deegaana hoostaga magaalada mataman ee gobolka hiiraan dhowaan ayay ahayd markii dagaalbeed dhig badan ku daata uu ka dhacay deegaanada hoostaga magaalada mataman ee gobolka hiiraan dagaalkaas u dhexeey laba milshabeelad halkaasi waddaga ilaa haddaba ma jirta wax xalal laga gaaray dagaalkaasi waxaana ciidamo isku hor fadhiyaan deegaanada dhowaan ay ku dagaalamaan labada milshabeelad ee halkaasi waddaga nabadoon raaga dhaqane oo ka mid ah garadka deegaankaasi kana mid ah nabadoonnada ka howlan sida loo qabuujin lahaa dagaalka halkaasi muddo ku dambeeya ka soconayay ayaa caawa wuxuu u sharaxay halka uu ku dambeeyey balxiisadii ka taagnay deegaanada hoostaga magaalada mataman ee gobolka hiira dagaalkaasu waa dagaal dad wax magarataa isaga dhibadan u ahay qalad badan iyo qaardaro badan aa dhacday aa daartay aad badanaan uga xunnahay haddana dagaantii waxay ku dambaysay go-aankii u ahaa walqolo waliba balkan dadkaan maaragtay reermiyigaan oo islayn ahaan waxba garanaynin in la kala xanibo marka qoladaasna dhankooda kolley waa islaaheen saan ka warhayno annaguna dhankayna waa islaahin waxaa laga gaara ma jirtaa dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka hoostaga matamaan markaa horta wax eh, xalkii waa dhiman yahay weli laysuma imaanin dadkii laysuma horkeenin laakiin waxaan leenahay eh, xabajejintaas un baan ka warhaynaa ayadaasna alxamdulilaahi waa waa lagu kala rushay hadda dhib ma jiro Ee, waa gartay marka haddaan xal laga gaarin ee, dagaalkaasi ee, sidee loo kala qaaday dadka maleeshiyaadka ah ee dagaalamayay dadkii waa la kala qaaday oo xal iyo xabadjoojin ay kala yiri mogtahay waa gartay marka xabadjoojintaan ku hormarnay xalna waxaa loo gudbin karaa mugii xabad la joojiyo wixii awal lasu qaabsaday oo dagaalka un ka bilowda maxay ahaayeen waxaan dagaalku un ka bilaabay wax maaragtay waa dhul daaq ah waxsaas ay aheeday waxyaabahaas maana wuxuu waa ka dhaadhay jireen oo waa wax badan soo noqnoqday dagaalkaas eh, galbeedeedkaas dadkaas isu degaan oo dhinac walba sida heelanay ahaayeen inagu aan ku ogeynay wanaag iyo sharafaan ogeynay awalma tamaanaan dhignay waraagaan kusoo talinay wixii oo dhan dad eh, wax badana ka dambeeyey go-aanaa la qaatay waxaan isleeyahay soo noqnoodkaas iyo waxyaabahaas go-aankii la gaaray oo xal ahay rasmi ah kiyaan shaqaynin kiyaan shaqaynin marka kadibna hadde Ee, mhm, waxyaabahaasa waa tahay marka ee, haddaan xal laga gaarin ee, dadkana kala qaadeen oo wixii dagaalkii hore uga bilowda u ahaa duldaaqsimeed ee, hadda ee, dadkiisa oo isku meel meel degan oo lagama cabsi qabo marka in dagaalamaan والله إلهي بارك من جلنا وتقل لكن ولا ولا وحنا دكاين وحنا بلغ علينا وسوق دقاقين qolada kaleetood iyo sidii siday noo sheegeen xalkiina dawa ku xog yaahoo ilaainkii xal ku xog u hayaa markii hadda xabadaas la joojiyey xalkii waa ku xogyaa dadkuna hadda daaqaysa iskuma dheera marka alxamdulilahi hadda nabadana
meesha waa la wada degan yahay ee dadkiina waa isku dhegan yihiin dadkiina iskumana keeninoo goolmana soo wada fariisin marka maxaa diidaya marka inaan dagaalaman oo haddana meesha dhibka laga dhaco wallaahi waa taas wax walba tiyaa leeyihiin waa dhici kartaa awalba sidaasoo iyadoo nabada laysku ag joogo ayaa wax dhici jireen haddana waa suurtagal inay dhacaan ilaahay aan ka magan gelaynaa annaguna xalkii yaan maaragtay in lagu degdego taasaa maxaa lagu qasbaya hadda dagaalkii wuu joogsada oo hadda dagaal kama dhicin marka maxaa idiin diida dadka ee, dagaalkan udhexeeya meesha isku haya inaad isku keentaan google dibshiisiina u furtaan ay kala gartaan ee, waxyaabaha isku hayaan wallahi wax noo diiday ma jiraan laakiin amuur walba waktiga alla ugu talagalay la aqdaa marka annaguna hadda dadaalka ma yaraysanayno ilaahay ana waktigii kale wax walbe waa ku tala jirnaa insha allah waa ku tala jirnaa Ee, waa gartay marka maxaa dadaashan haddii aanna isku keeninba ee, dadkii ee, dagaalka udhexeeya meesha dhiigga badan ku daatay
waxaan dadaalnay in ciidamadii kala qaadnay waxaan samaynay in eh, qolo walba meeshii aan geynay aanay ka dhaqaaqaynin waxaan dadka kuwa ay gelinay in xabad dambaad oo aanay meesha ka dhacin dhankeena dhanka kaledana sidoo kaleetay noo sheegeen marka alxamdulilaahi wax walba ilaahay baa awoodiisa kuwaas sii kale annaguna hadde waxaasaan oon eh, isku daygaasaan samaynay ilaahayna oon ka baryaynaa inaanay maaragta laakiin waxaa ilaahay naga najaco Mm, waa tahay Ee, dadkan hadday wax ballan qaadi karaan ee, miyaysan marka hore joojiyeen dagaalkan ee, dhiigga badan ku daatay ee, ka dhacay deegaanka waayo dee waa un eh, waa wax iyagu ayagu waxgaradnimo awalba dagaalku ma ahayn dad waxgartaa ma ahayn dad aan waxgaran oo muran yar hadduu dhex mara xabadda isku riday ahaayeen iyadoo xal weynan ka garnay oo xalkii lagu fadhiyo haddana xabaddu bilaabatana goor dama ka jirna waan arki jirnay waxaanu marka ilaahay xaggii ka socdaan annaguna ma eh, dadaalkaasoo aan wadayna weligayna ka cajismayna insha allah Ee, dadaalkan aawadan ee, odayaasha dhaqanka kaliya miya mise waxaa jira wax maamula oo gacanta kula jira ee sida loo qaboojin lahaa ama xal waara loo kala dhexdhigi lahaa dadka walaalaha ku dagaalamaya deegaanada hoostaga magaalada martaban ee gobolka hiiraan way ka tallaaba waa waa waa waa maamulkii kala hadi lahay qaab dawladihii maamul goboleedyadii dawladii federaalka wax arrimahan ku soo baxo ciidama dhex geliyo dadkan si toos u kala haya anagu ma hayno mana arag Ee, waa tahay Ee, waxaa la leeyahay ee, dadkan ee, calaamaddooda waxaa ka dambeeya dad mas-uuliyiin ah oo ku sugan deegaanka oo dadkan isku hurinaya Ee, maxaa kala socoteen arrintaas maya anagu warkaas kama hayno mas-uuliyiinta alla debiya iyagoo hore waan aragnay laakiin anagu lama kulmin mas-uuliyiin dadka isku urinaysa mid kasta wax qeeldhaan ah oo u jeeseen maamulada dariska ah ee galmudug iyo hirshabelle ee, sidii loo joojin lahaa ee, dhibaatadan ka socda deegaanka dadkaas baa anaguna waa gaarsiinay ayaguna waa ogdey
waa gartay lagama meesha laguma warraro
ma la xiriirtan ma tirada marka arrintan wax laga qabto oo dadkan dhiig badan sii daadanayo
si fiican si fiican si xabadka kitaab ku jirnaa ma samayn waa gartay marka maxaa laydin yidhi marka maxaa kugu sawir celiso haddaa la xiriirteen
waxaana lagu yidhi waa arrintaas waxba laga qabanayaa waana welina hadda wax laga qabanaa wala isku maaya waa gartay marka haddana dadaalka awoodiin oo odayaasha dhaqanka deegaanka ay wadaan muxuu yahay dagaanka wayahay xabad joojinaan ka bilownay haddana een, waxaan wadnaa inaan xabad joojintaan kormeerno iskama joogna waa u tag tagnaa ciidanku meel jooga waa tagnaa xadiidka horale haddee dawladdii iyo ugaajadii iyo waxaa la gudbinaana laga warsugaya insha allahu labada ee, beeleed ee meesha ku dagaalantay ee, weli ciidamada waa soo fadhiyaan ee, waxaa laga cabsi qaba marka aan dagaal meesha ka qarxo ma isku daydaan inay ciidamadan aad kala fogeysaan ee, si uusan markaa dagaal meesha u qarxin waaba kala fogeynaa waan kuu sheegay taas waa kala fogeynay marka
Ee, haddii ee, marka haddii ciidamadii ay rusan yihiin meeshana ay joogaan ee, dadkii nabadoonada meesha ay ka maqan yihiin adinka dadaal ay wadaan dowladii federaalka ah iyo maamulada dariska ah aysan ciidamo keenin meeshan ciidamaha lagu kala qaado ee, marka xaaladu maxaa lagu qiyaasan karaa waxaa ugu qiyaasi karaa mid kale inuu qarxi karo mid kale arsyado ilaahay tiisar waa noqon kartaa oo inay maaragtay unu qarxina waa dhici kartaa laakiin waa qiyaas haddii maaragtay iyadoo nabadii laga loo gudbin een, oo eh, laga daaho waa suurtagal
marka meesha dagaal baa looga cabsi qabaa
haddii aan lagu soo degdegin haddaan ka dambeeya waa dadkii oo wax magarataba walba isdili jiray isku soo jeeda Mhm, dadka deegaankaas ku noolaa ee shacabka ahaa ee ayagu aan dagaalamaynin ee waa sida xaalada nololeed xaggeed ku sugan yihiin
walaasha wallahi xaaladaas nololeed cariir waaye waktigii waxaa lagu duraa ee abaar waayo dhulku roobab toosa lama helin marka xaaladooda aad ay liidataa boqolkiiba boqol aad ay liidataa waa gartay ee meesha lagu dagaalamayo dad shacaba miyaa ku sugan marka mise waa meel afa oo dadkii shacabka ay ka barakaceen ka guureen maya waa dadkii shacabka ahay rabtii bartii la la deganaayeen ayay dagaalku ka dhacay marka haddana sidaa hadda looma kala fogo waaba dhulkii daaqa lahaayo dadka iyo xooluhuna wada joogeen
nabdoon raaga dhaqane oo ka madax garadka ku howlan sidii la qaboojin lahaa dagaalka in muddo ah kusoo lalaabtay deegaanaha hoostaga magaalada matoban ee gobolka hiiraan ayuu kaasoo goor waqti telefoonka igu waramayay barnaamijka xulashada warasida ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanayaa waxaan markan naadiyaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland warar kala duwana ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay laamiga bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qaraxaas oo ahaa mid miino ah ayaa waxaa lala egtay gaari haylukas ah oo uu ku socday wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta maamulka puntland sheekh xaaji faarax sida ay noo xaqiijin ila lagu kalsoon yahay Ee, wararka caawa laga helay halkaasi waxay sheegayaan waayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada waraysadda ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanayaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa markan aadayaa qarax xoogan oo ahaa nooca meelna dhulka lagu aasa ah ayaa maanta barnamada waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qaraxaas oo la sheegan lala aragtay gaari u watay mas-uul xilo kala duwan kasoo qabtay maamulka puntland qaraxaas ayaa dadka deegaanka oo la hadalnay waxa ay noo sheegeen in lala aragtay gaari u watay wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda cabdulle maxamed cali gaas sidoo kale lamar soo noqday wasiirka maaliyadda ee puntland kaasoo lagu magacaabo shiri xaaji farax islamarkaasna uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaalada wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaasha caalamiga ah ee maamulka puntland Ee, wasiirka oo shajilaad ku qabtay magaalada garowe caasimadda puntland ayaa warbaahinta u sharxay bal sida ay wax u dhaceen iyo cidda ku noqotay qaraxii maanta lagu laagtay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland daljiri waa ku salaamaya ee, wax dhiba mid ay dabcan ee, saakin subaxnimadii markaan guriga ka soo baxnay waxaan rabay meelo badan oo private oo businesska iyo ku saabsan inaan soo marmaro maantana safar baan ahaa ee, dabcan markaan laamiga la qabsanay ban baan ugu qaraxday runtii dadaan aada u ballaaran bay ahayd runtii ilaahay wax naguma yeelin wiilashii baaburka ka daatay xoo- xoog ee, bamkuna mid caadiya ma ahayn ee, waxaa hadda ugu daran hal wiil baa loo ka jabay ee, wiilasha kale farfarinay wax yar baa soo gaaray annagii gudaha ku jirana waxna soo gaarayeen iyo dhallinyaradii kaleta ma jiraanin aada iyo aad baan ugu fiicannahay Ee, nalalkuna bajin maayo dalkaaba u marka imis ay ahayd marka askarta wax soo gaaray askarta wax soo gaaray ee, saddex bay ahayn mid baa adigu dhaawaxa xoogaa maaragtay luug ka jabay isagana hadda gacanta lagu hayaa dhakhtarka weyn baanu joognaa waa gartay marka dhaawacyadooda iminka waa ay fudud yihiin sida dhaqaatiirtu ay sheegayeen marka ee, maxaad is leedahay bartilmaameedkan sababa u ahaa wallaahi cid garan kadha iyo cid garan kadha ma jiro dalkao dhan baa sidaasa ee, dabcan ee, special magaalada boosaaso aad baan uga xumayn magaal walba boosaaso qarax dad barmageeda maalin walba lagu dilo aniguna maaha qofkii ugu horreeyay oo qarax loo dhigo Ee, laakiin waxaan dadka ugu baaqayaa inay dalkooda ka shaqaystaan kuwa cadowgaay oo dadka argixisada ku ridaya iyo bajinaya waxaan ogahay inaysan guulaysanin Ee, dalkan dalkan dadka dadku dalka iyagaa u dhashay iyagay dantooda tahay inay dalkooda ilaashadaan nabadoodana ilaashadaan reer boosaaso ha isku dayeen inay danahooda gaarka ah iyo nabadooda iyo puntland guud ahaanba inay dowladdana la shaqeeyaanin waxyaalo badan oo aan wax weyn ugu fadhiin intay ka gudbaanin maslaxadda dalka iyo dadka u shaqeeyaanin securityga weliba amniga waxaan jeclaan lahaa in si la sugo ee aadna looga shaqeeyo sababtoo tahay haddaan amni jirin dadkuna kusoo dhiiran maayaanin investment lama samaynaayo dalka horumar ma samaynaayo nin walbana maalin walba mamkaas kuwa fulayaashaana had iyo jeer waxay dadka ku bajiyaanin wasiir baa la qarxiyey iyo madaxweynea la dilay iyo kanaa la dilay waxaas wax macna eh, ma garatay wax weyn ma aha laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaan dalkan aan loo biqin cidna laga biqin eh, qofku mar buu dhimanaya laba jeer dhiman maayo Eh, waatahay qof walba wakti buu leeyahay wasiir ee waxaa tahay nin wasiir ah ahaan jiray oo dhinaca kale ganacsi ganacsade ee siyaasi ee gobolkana dad ka soo jeeda ayaa ka mid tahay marka waxaad tilmaantay in ee, magaalada dadkan ee, falalka geysanay inay magaalada un ay joogaan marka arrintaa laftigeeda ee, bulshada ee, maxaa looga baahan yahay ee, si arrimaha noocan oo kale ah loo joojiyo
bulshada waxaa looga baahan yahay inay la shaqeeyaan in hay-adaha amniga la shaqeeyaan oo gacan siiyaan xaqiiqatan amnigu waxba ma qaban karo haddaan shacabka reer boosaasood ama puntland aysan la cooperate garayn ama aysan runtii kala shaqayn sababtoo tahay qofka eh, guriga ka karaysanaya qofka arrimahaas maleegaya iyo intaba shacabkay ku dhex jiraan haddaan shacabku marka dhiilada iyagu aysan lahayn ninka askariga ah ee tuutada wataa ama wiilka yirkaa securityga waxba kaligama qaban karo midda kale mucaaradad aan macno ku fadhin oo bays lahayn yah aniga dowladda kuma jiro mucaaradna mihi Eh, laakiin muhiimaddu waxay tahay aniga ishuga iigu muhiimsana waxay danta dalka iyo dadkabaa muhiima in dalka iyo danta la- waxaana ku asaas u ah nabadgelyada nabadgelyadana shacabka waxaan ugu boorinayaa inay dowladda kala shaqeeyaanin dadka waxa- arrimahaas iyo waxaa la mida ee maaragtay ku dhaqaaqayana ay uga- uga digaanin ee iskana qabtaanin oo wadajir uga- uga soo meel uga soo wada jeestaan waa garta marka dad horey baa jiray oo falal eh, kala duwan qaarkood loogu geystay magaalada haddana eh, hay-adaha amniga puntland eh, inta badan ma sameeyaan baaritaano iyo weliba dabagal arrintaa ku saabsan marka iyaga laftigooda eh, dhaliisha wax ma ku leeyihiin dabcan eh, ma dhihi karo de dabcan dhaliisha dabcan haddii qofku shaqadii loo idmaday cidduu raba ha ahaado wasiir ha ahaado amnigaasaa ka shaqeeya haddii shaqadii loo idmaya isaga habaxsanaan ka timaada mas-uuliyadda isaga iskale waa khasab inuu mas-uuliyaddeeda qaato yah leanna qof walba waxa waaye loo dhaaraya kitaab gacanta loo saara wixii uu qaban karo wuxuusan qaban karin oo markaa ama makaaniyeedkeedii haysan ama awooddeed lahayn cidina dhihin ku eedayn mayso laakiin wixii mas-uuliyaddeeda uu leeyahay asagaa mas-uulka ah isagaana runtii marka ugu dambaysa mas-uuliyadda asagaa qaadanaya sababtoo tahay waxaa mas-uul lagaaga dhigay ina- inaad inaad adiga arrintaa iyada ah aad aad ka mira dhaliso gaarsiisidna meeshii loogu talagalay waa garta falalka noocan oo kale ah ee ma laga yaabaa in hankaaga ay wax ka bedesho maadaama eh, magaalada muxuu ah aad usoo shaqaysay oo puntland oo dhan aad usoo shaqaysay maya Yah, may magaalada waa deganahay business baan ku leeyahay dadkayga baa degan ehelkayga baa degan cidinay ma dhira ima niyad jabin kadho dalkayga waan ka shaqaysanaya waan imanaya waa u shaqaynaya marka mid nin lagu niyad jabin karo bam la isu dhigo haddaan dhintana dee waxa weeye anigu uguma horreyn ee waktiga ayaa qofka markaas mana dhaafaayo maalintii qofka binaanka loogu talagalay inuu dhinto saa darteed cabsi igu jidha maalintii aan shaqo uga baahdo dalka oo kusoo noqonaya haddana dibaddaan u socdaa waa salaamaya reer puntland guul baan u rajaynaya shir xaaji faarax oo xil kalduwan ka soo qabtay maamulka puntland ayuu kaas ahaa oo maanta qarax lagu laagtay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland Ee, dhan kale qaraxaasi waxaa war ka soo saartay daacishta soomaaliya ee ka howlgasha ee, deegaano hoostaga magaalada boosaaso ee gobolka bari war qoraal ah oo lagu daabacay warbaahinta wararka u faafisa ururka daacish ee amaq news agency ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxii maanta ka dhacay boosaaso iyadoona lagu tilmaamay qaraxaasi ay ku dhaawacmeen laba askar oo ka mid ahaa ilaalada wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland magaalada boosaaso ee gobolka bari xilliyada qaar waxaa ka dhaca qaraxyo kala duwan kuwaas oo sababa khasaarooyin kala duwan waxaana mas-uuliyaddu inta badan sheegtaa ururada daacish iyo al-shabaab oo dhammaantii soomaaliya ka dagaalama kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada wareysada ee dhegeysanaysan raadiyaha cadaadu ayuuna idinka imaanayaa waxaan markaan aadayaa magaalada hargeysa oo caasimad u ah gobolada waqooyi ee soomaaliya maamulka somalilan uu ka taliyo magaalada hargeysa caasimada somalilan waxaa shir jaad ku qabtay afyeenka xisbiga wadani wuxuuna ka hadlay idixaalada siyaasadeed deegaankaasi sidoo kale wuxuu ka hadlay dagaalka ka socday muddo ku dumay deegaanka ceelfoyn ee gobolka sanaag ee maamulka somalilan sababta aan u welinna waxa weeyaan waxa maanta madaxtooyadii somaliland fadhiya madaxweyne dulqaadka doqonnimo u yaqaana wax kasta oo aada la akhrido iyo meel kasta oo aada la eegto dulqaadku muhiimadu leeyahay ee weliba hogaaminta u leeyahay haddaad dhaqanka soomaaliga eegto qofka reer xukumaya ee suldaan laga dhiganaya ayaa la eegi jiray inuu qof dulqaad leeyahay oo caruurta loo diri jiro oo loodhan jiray gogasha ka xumeeya si loo darso oo loo fahmo qofkan inuu berito qof dulqaadan karayo yahay haddaad dimuqraadiyadda iyo waxaynu sheeganayna aynu ku dhaqmayna aada eegto dulqaadku waa rukniga koowaad ee dimuqraadiyadda meel aanu dulqaad oolin dimuqraadiyadda ma taalo labadaasba ka kaala diinta islaamka ee aynu ku dhaqmayno qur-aanka kariimka ahi boqol iyo saddex jeer buu ka hadlaa dulqaad mar layna farayo mar wanaagiisa laynoo sheegayo siyaabaha kala duduwane uu doonaha ku yimaadee laakiin boqol iyo saddex jeer buu ka hadlaa qur-aankuna doqoniimo dulqaadka uma yaqaano sidoo kale magacyada ilaahay sifaadka ilaahay ee ilaahay uu isagu go-aansaday isagoo boqorkii dunidana inuu isu bixiyo ayaa waxaa ku jirta dulqaad badane waxaa ku jirta sabir badane innagana miskiin yaroo dadkeena yar waa boqorkii ilaahay baa inuu dulqaad badan yahay isku ammaanay miskiin intan yaree somalilan xukuma oo daalaadhiciisa la arko maanta iyo sida maxaanku dhahdaa ay uga ay uga dulduulayso ayaa yidhi dulqaadku waxa weeyaan waa waa waa doqoniimo waa taata maanta aynu madaxa isugula wada jirnay aynu meel ugu socon laanahay taa weeye arrinta caare haddaanu anagu ku celinaynaa xal aan wada hadal iyo wanaag iyo dulqaad ahayn male xal kaloo arrintaasi ay leedahay waxa waxaa kasoo horjeedaa waa qurun iyo dheeri in looga sii dhaadhaco tanu anagu usoo jeedinaynaa ee uu guddoomiyuhu ka hadlay ee aanu ku celinaynaa waxa weeye arrinta caare xalkeedu waa in wada hadal iyo xikmad iyo dulqaad iyo sabir madaxweyne lagu lagu maxaan ku dhahdaa xalin madaxweynahana waxaan usoo jeedin lahaa boqol iyo saddexdaa meelood ee qur-aanka lagaga xusay dulqaadka inuu eego baadho akhriyo fahmo si uu u garto dulqaadku inaanu doqoniimahayn uu ragnimo yahay marka xisbigu marka haddaba issue iyo arrin ka hadlo dhaqan baa abuurmay wasiiradeena qaarkood ay doonayaan inaanay issuega iyo arrintaa laga hadlay ka hadala ay dadka meelo kale ula kacaan xanuun iyaga haye iyo meelo xoqan ay xoqanayaan ay ula kacaan oo ay ay maxaan ku dhahda ay ula tagaan wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yidhi xisbiga wadani waa soomaali weyn waxa aanu garanahaynin hadalka uu odhanayaa macnaha uu leeyahay iyo saameynta uu yeelanaya iyo waxa uu maxaan ku dhahdaayay marka uu mujtamac xisbi qaran oo boqolkiiba labiyo afartan ay u codaysay hadalkiisa uu hadalkan leeyahay hadalkaasi u baxaya adduunku uu akhriyaya luuqado kale lagu turjumaya positionkii somalilan ee wada hadallada wuu daciifinaya laakiin isagu garashada inaanu lahayn ayaa run ahaantii maxaan ku dhahday hadalkiisa ka muuqata waxaynu ognahay ninka sidaa u hadlaya wasaaraddiisi siday u dayacan tahay taan anagu ka hadlanaa waxa weyaan waa wasaaradiisa siduu u hagaajin lahaa wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaalo badan saddex wasaaradood oo laysku daray oo weliba wasaaradihii muhiimka ahaay oo laysku daray haddana sida aad la socotaan radio hargeysa hadlaya haddaad tagto ma dhagaysan karti tvgii qaranka qeybtiisii guduhu waa la wada socotaanoo ma shaqayso marka idaacadiyo t v uu maamuli kari waayey inuu issuiska waaweyn ee qaranka markay madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahdaay mirqaan hadlo run ahaantii waxaan isleeyahay inay inay dhaawac weyn u geysanayso sumcaddii iyo maxaan ku dhahdaa wadajirkii iyo maxaan ku dhahdaa umadnimadii somalilan annagu taanu ka hadlanaynu ku celcelinayno waa issuiskaasu hadday arrinta caaro tahay positionkaasaanu anagu ka leenay ah war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo odagtinimaha lagu xaliyo hadduu wax ka duwan hayo de ha bareero ha sheego ha bareero ha idhahda dagaal baanu ku xalinayna halkay markaa la xusho ee ay la tagta ha arko laakiin waxba aanu ku meeraysanin in ciidamada maxaanku dhahdaay uu wax ka sheego markii wasiiradu sidaa u hadlaan anagu uma jawaabin sababta aanaan ugu jawaabaynina waxa weya waxaan u aragnaa hadallada noocaas inay yihiin hadallo ka hooseeya meeqaamkii dadka siyaasiyiinta ah ee mujtamacana eeganaya ay ku wada hadli lahaayeen hadallo ka hooseeya oo aada iyo aada uga hooseeya inay yihiin ayaanu ayaan ayaan run ahaantii u aragnaa waxaan u aragnaa inay tahay aragti gaabnaan iyo qofkii oo aan hilaadin lahayn fahamkiisa siyaasiga ahina uu hooseeyo marka inaanu intaynu soo fadhiisana anaguna la muranno run ahaantii waan waan waanu ka gaabsan waa waxa weeyaan shacbiga ayaa judgment maxaan ku dhahdaa samaynaya oo xukumaya laakiintiise tashalay waxa weeyaan ninkii meydku ka dhacay ee yidhi hadduu sii go-ay oo waxa weeyaan tii horeba maxaan ku dhahdaa tu ka daran ayuu ayuu wasiirku run ahaantii ku hadlay shalayto shacbiga reer somaliland oo dhan baana ka maqraatiya oo maxaan ku dhahdaa siday uga xumaadeen arrintaasi ay u diideen ay uga soo horjeesteen ay ahayd wax wada aragteen oo alla wada socoteen oo maxaan ku dhahdaa baraha bulshada iyo meel walba lagu faalaynayay xalay xataa wasiiro dowladda ka tirsan waayo dadka de qaar baa damiirkoodu noolay wasiiro dowladdu ka tirsan ayaa aniga ila soo hadlay si ay ugu sheegaan arrintaasi inay ka xun yihiin maxaan ku dhahdaa wasiirka xukuumadda afkeeda sheegay inuu ku hadlaayo maxaan ku dhahdaa uu ku tallaabsaday ku hadlo laakiin tiise waa inuu ogaado haddii ciidanka qaranka uu sumad reer u sameeyo haddii ciidanka qaranka loo sameeyo sumado xisbi haddii ciidanka qaranka loo sameeyo haddii ciidanka qaranka naxli iyo kala qaybin iyo kala tag dhexdooda lagu abuuro sida hadalka wasiirka ka muuqata askarta ciidamada ku jirta intay cirro isku haybta yihiin inay cirro u shaqeeyaan buu u yaqaan kun wanaagsan ayaan leenaha saaxiibyaal qayb gudmo barnaamijka ayaa soo gaara waxaa markaan aadayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wakiilka urgoleedka igad soomaaliya maxamed gunyow iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska igad ee soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wafdigana saddex maalmood ee soo aadan ku sugnaan doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayuuna si dhab ah ugu korgeli doona xaalada doorasho ee jubbaland ee dhammaadka bishan ka dhacaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wafdiga igad muddada ay kismaayo joogayaan waxay kulmo ay la qaadan doonaan guddiga doorashooyinka jubbaland odayaasha dhaqanka ee soo xilaya xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale ururada aan dowliga ahaan ee ku bahoobay magaca junsa gabogada waxaa wafdigan la kulmi doonaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayagana aan la ogeyn waxyaabaha ay axmedoobe ay ka hadli doonaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa muddo udambanaa ay ka taagnaa bakatiin ay muujineen dadka deegaanka iyo sidoo kale xogadaadka soo xilaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland musharax maanta shidaad ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in dhibaatada ka jirta kismaayo wixii ka dhacaa ay u hogaansami doonaan madaxda hadda xilka haysa oo ugu horeeya madaxweynaha jubbaland wuxuu sidoo kale sheegay in dhibaato ay ka jirto ee kismaayo taasoo ah in odayaasha dhaqanka ay soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka jubbaland kuwaasoo ka arti duwan madaxweynaha jubbaland ee ilaalada madaxweynaha jubbaland ay ku reereen guryahooda islamarkaasna ay bacsanayaan taasoo la sheegay inay dilayaan kii ka amar qaadadida madaxweynaha jubbaland xaalad kacsan ee kismaayo muddo u dambeeya ka taagnaa wixii warar kusoo kordhay saaxiibiya xaalad kacsan ee ka jirta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda ayaan idinkugu sukubi doonaa kusoo dhawaad xubinta aad kuxisaha banada ee kalamaan dumarku ka tagay iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi aamiin dumarku ka tagay iyo daymada caruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi
waa duqii magaalada maydkaa la duugoo ducuu naga mutaystaye iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi ka deeqsi maydkaa la sii wadee maalin weliba joogtaa horta yaa ka mas-uula dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi warnimadan xasan barre ducaale layra wuxuu yidhi ajashii naftiisiiyo mar haddii la oobsaday ifka wuxuu ku saarnaa aas qaran muxuu tari
war kuwa dhinteen waa dhinteene ee kuwa nool ayaa sidiioo kale loo dilayaaye ma u bararataan dalkayo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi warmada waxaa la yidhi isdhamaashku soomaali waa dhaqamadeediiye mayd la dhiirigeliyaan naqaan waasa dhalanteede dhaqaalaan ku bixinaa markuu ruux dhintaa jiro waradan soomaalidaanada qoone aasi og ayaa la yidhaahdaa war waxaa la yidhi nin dhinta dhul waa helee halka dhaqmaayo xaad dhahdeen walle sida xaalka hadda ku socdo sidii lagu dhaqmaayay ma aha war waxaa la yidhi xero bahal ku jiro xoola kuma dhaqmaan hooy waxaa la yidhi maayada mooyaa ku jiraa warnimiyow mayleeray iltufki durow ma aragaasa anti caasa lindeerna hal is ilaaliyoy waan halis ogaadoy war marag layskama ilaali karee ciddii dhimata caasi ogaa u joogta adinkaan arligeenna idiin idmanne na ilaalsha ammaanka allah bixiye war axmed daaci gudoomiyihii hore oo degmada wada jirin ayaa weriye xuseen gurmud layidhaa waraysi la yeeshay wuxuu yidhi shabaabkii bahlaha ahaa dad ka soo goostay baa inta la dallacsiiyaa askartii ka waardeeyi jirtay dadka inay xukumaan la hoosgeeyo yidhi oo loo ihaaneeyey ayagiiyaana mas-uuliyadda haya bahalkii dadka cunayey ayaa lagu aaminay bulshadii wuxuu kaloo yidhi dowladdu dad shabaab kama celisee ilaa wayse intaan shabaabkaan shabaab ku darin ma wuxuu ka waday tuuga kula taalo tabtaada ma weydo war maya wuxuu ka waday kuwii dilayaa dallacay markay dallaceen dayacay war kuwii dumiyey baa dallacayniyow war dallacana sheesheegaydaanan ka yaabe kurtiin saaka dallac bilaash maa kusoo quraacateen waxaa la yidhi nin abeeso koriya asigaa u aaya war maya waxaa la yidhi ninkii barbaarshay bahal nool ka baxsay ama boqnogo warnamayow hata koora lango erinley eh waraabo yariis eh korsidii erinjeeka dhaxdaradi riidoo andeey nuugda waari riidisi sungdhuwey hobha barbaari riidi naftiya wa labaga kogoosidi he yaari wariyaan erinka bakii darafadaayame waraabanimag naga tiyaari waryaada sheekada madaysaa yaa igu soo celi kara warniyo wad waaranta waa soodaani warkiina waxaan ku soo xasuustay warkii sara cali jaalle uu shalay yidhi oo ahaa dilka guddoomiye yidhisow shabaab keliyuu kama dambeeyo ee shartu waa badan tahay dowladda jawaabaa laga rabaa war salaad alajeele xadiidkii rawaahu kulmiyahay oo afdaboolan dahabka dhammaaday ma dhegaysana maaha war salaad waa runtiisa horaa waxaa loo yidhi midbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale waa u shantogayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waran adeero gocaliya labadaas meerisoo gabayga iga daa waa dhibsaday war adina maa miir nagati war maana waa beer wax dhalay usaanba ka shakiibay wiilkiisa intaas joogaan haddii indusuuqa locday hubsiima haddayna seegtay halkii hagardaama taallo hungowgaa lagu gartaaye hoggeenna kuwii qodayay haddaan hadaafkooda raacnay ninkii hooyadii ka guuray haddaan ku hadlayna teenna soomaalay waad habowday war waa yeelma habaabee waa lu go'aaye tani habow waa ka weyn tahaye waxaa la yidhi waaye arag dhan soo waaridiyo shiikh wardiga haysta wasiir iyo madaxweyne iyo waardiyaha hoose wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baannu nahay ruux kastaa waajib leeyahaye haddaan laysla wadin hawshu waa qalad mawaayaan war waxaad iska ilowday inta laga waxsada hawsha yaan beenna loo warina intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin war adeer waxba ha tawaawicina rag waa cayn walbow jooge war wadhagansada dhuma walka dalbaraday dhiigba ha doron war dhiigbaxba waa laga raystaa ee dhimashaa daran maaleeyow silac waa ku daalaye allow daacad adeegto ducadayay alaa noo aqbalo war weriye cilmi islaan faarax boodhari war aman dheeradimaday meeytu susiyeen oo dhaafa war adeer wad waaranta cilmi boodhari bere hore u jacayl dilay war weriye boodhariaan idiin sheegaya haynaga dhegaysta xaaladda galmudug asagoo ka hadlaya wuxuu yidhi daraf gogol ayaa taal sida duul walaalaa ayaa loo ducaystaa docda kalena damac iyo dad cadow ah sidoodii dareen baa ku kala jira kala durugsanaanta iyo kala daabsanaantan sideen daawo ugu heli dankuud ugu mideeya warwariya ilmi bowdheer waxaan ku xasuustaa shabaab xalaal mooye xabsi ma leh war anuu bowdheer waxaan ku xasuustaa shabaab waa booliskii fekerka war ma wuxuu ula jeedaa qalbigaaga waxa ku jira inay ogaadaan bay rabaan war abwaan mustafa shicilmi wuxuu yidhi waxaad aragtaan badila ninkii hore caada dila hadduu dib u harana dila hadduu dacu leexdo dila hadduu dawlad sheego dila hadduu diin wadana dila ka sujuudda ku daaha dila ka dara oo xishoodka dila dumarka dhulka xaaqi dila ardada iskuulaadka dila islaan cunug duudsan dila midii dihanaysa dila horeba waa loo dile ninkii duunyo haysta dila hadduu dib jir yahayna dila hadduu daar korona dila hadduu soo degana dila hadduu duub yahayna dila hadduu dogtor yahayna dila midkii wax dhaweeya dila wixii wax ogaada dila intaan wax ogaynna dila ogaalka naftiisa dila si aan waxba loo ogaan war abwaanka may antuu rafaade amaraay walaagi nolon dukun daakum kuweelna isku eri maxaa oo la yaabaysiin bilaayadna usaanka ballamiye abwaanku intuu sheegayba shabaab waa dileen waxna waa ku sii dareen war waxaa noogu daran ogaalkii laftiisa dila si aan waxba loo ogaan warkaa mirooyinka xarunta gobolka ku xidhaaya la waayimaa ka wadaa war ciddaan wax ogaynba diluu yidhi waana dilaan war abwaanku wuxuu iloobay shabaabow isdila inuu ku daro maandahayow waxay dilaan hadday waayaan ayaga isdila war dil maayana maanta sheeko kale amaad haysiin adkaan lamagoolmakii agfariisa heese balool maarta inay kaaga sheekeeyaan dilka xaggeen waa u wareegnaa duqii magaalada iyo dadkii la shaqeeya oo dhan la dilay war adaan farsamada farsamo dhaanta keena oo dhaka keena war nimaya war ma haysaane khayra markuu galmudug ka soo tegaya wuxuu yidhi meeshii waan tegay waxna kama tarin waa barkumataal warya walaha gobadi hadal baradi waana hadad baradi warwar bay sida jigjiga madaxweynihii oromada iyo shan boqol oo la soctay oo erga ah ayaa timid war colaadii soomaalida iyo oromada ma la xalliyey ergadusa tiro badana war shirkii dib u heshiisiinta galmudug dibaa loo dhigay horena loo soo dhigay dalrebeegawad warba dhowdhowin baa ku jiraysa wardaniyo meesha lagu kala kaxeeya war shirkii bariga dhaha ee hobyo aawe war arrinta kismaayo xaggee maraysaa
ismaayo waa inay doorasho
war allah idin dhowra laga taga way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaasi caawa kub yahay tani kulan dambe waxaan kaga tegayaa saaxiibayaal fuuliya gobonimo
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana gumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana gumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee digtoonow dad dhulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaa ka dardaarme ka digtoonow dad dhulaaqay noqotee
Yeah.